halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrband hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan waa habeen isniina shan iyo tobanka bisha juun ee sanadka labada kun shan iyo tobanka kuna soo dhowaada barnaamijka wacyigelinta dabaysha waxaa idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigoo ah maxamed colaan xasan
talaalkan degmooyinka qaarna ka socda qaarna ay dhammaadeen oo looga hortegayo cudurka dabaysha si fiican oo wanaagsan ayuu uga socdaa degmooyinka gobolka banaadir wasaaradda ayaa wada talaalka mawal gobolka banaadirna kaalintiisa ayuu qaadanaya in bulshada soomaaliyeed ee gobolka banaadir degan laga tallaalo cudurka dabaysha
waa cabdifataax cumar xalane afhayeenka maamulka gobolka banaadir oo ka hadlayey olole tallaalka cudurka dabaysha ah oo ka socda degmooyinka gobolka banaadir qodobada kale aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna waxaa ka mida barnaamijkii dareenka dadweynaha iyo kaalimihii heesaha ee barnaamijka marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
saraakiisha militariga ee dalkana maraykanka ayaa maanta sheegay inay qiimeyn ku samaynayaan duqayn dhanka cirka ah oo ay shalay ka fuliyeen dalka libiya bal inuu ku dhintay hogaamiyaha ururka alqaacida ee dalka libiya mukhtaar bil mukhtaar dowladda libiya ee uu caalamku aqoonsan yahay ayaa sheegtay in duqayntaasi ay ka dhacday qaybo ka tirsan bariga dalka libiya iyada oo xaqiijisay in uu ku dhintay hogaamiye mukhtaar bil mukhtaar bayaan shalay ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaan lagu xaqiijinin geerida hogaamiye mukhtaar iyada oo afhayeenka wasaaraddaasi steve warrenna uu sheegay in duqayntaasi ay ku dhacday si guula madaxweynaha dalka suudaan cumar xasan al bashiir ayaa lagu soo waramayaa inuu gaaray dalkaasi magaalada khartuum sida ay sheegayaan saraakiisha dalka suudaan oo la hadlay qaar ka mida warbaahinta caalamka master bashiir ayaan dhigjala qusiin amar ka soo baxay maxkamad ku taala magaalada britoria ee dalka koonfur africa oo horey u sheegtay inuu dalka koonfur africa ku sugnaan doono ilaa inta go-aan laga gaarayo in la xiro iyo in kale sida ay codsatay maxkamadda dembiyada caalamiga ah maxkamadda i c c ayaa ka codsatay dalka koonfur africa toddobaadkan in lasoo xiro master bashiir oo halkaa uga qaybgalayay kulanka madaxweynayaasha afrika ee halkaasi ka socda maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ee i c c ayaa horey u soo saartay amar lagu xirayo madaxweyne albashiir kaasoo ay ku eedeysay xasuuq ka dhacay gobolka darfuur sanadkii labada kun iyo saddexdii sarkaal sare oo ruushar ah oo dhinaca siyaasadda ah ayaa sheegay in xukuumadda moscow ay ciidan geynayso xuduudda galbeed ee dalkeeda haddii dowladda maraykanku ay sii wado qorshaheeda ay hub iyo ciidan xoog badan ku geynayso bariga yurub iyo dalalka la isku yidhaahdo baltiga wakaaladda wararka interfax ee ruushka ayaa isniintan maanta ahayd soo xigatay generaalka lagu magacaabo yuri yakubof oo ah sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ruushka sarkaalka ayaa sheegay in haddii qorshaha la hirgeliyo uu noqonayo tallaabadii ugu darayd ee maraykanka iyo neeto ay qaadaan ilaa iyo xilligii dagaalkii qaboobaa ee qarnigii hore dhammaaday waxa uu intaasi ku daray in ruushku uusan waxba kale in uusan qorsho kale haysanin oo aan ahayn in uu dhiso ciidankiisa wargeyska the new york times ayaa axaddii qoray in haddii wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka iyo madaxweyne barack obama ay arrintaasi meel mariyaan ay taasi noqonayso in maraykanku uu dalalka bulgaria estonia latvia lithuania romania iyo poland u geeyo baabuurta dagaalka iyo ciidan gaaraya ilaa iyo shan kun oo askari xogayaha guud ee qaramada midoobey banki muun waxa uu maanta oo isniina ugu baaqay dhinaceeda ku dagaalamaya dalka yemen in ugu yaraan laba toddobaad ay xabadda joojiyaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan si dadka loo gaarsiiyo gargaarka bani-aadnimo ee ay u baahan yihiin bankimuun ayaa sheegay in bisha ramadaan oo bilaabanaysa dabeeqada toddobaadkan ay tahay bil nabadeed oo la isu naxariisto master ban ayaa ka hadlayay magaalada geneva halkaa oo ergegiisa gaarka ah ee yemen ismaaciil wald sheikh axmed lagu waday inuu kulamo gooni gooni ah kula yeesho ergo ka socota dowladda dibadjoogga ah ee madaxweyne cabdirab mansuur haadi ee dalka yemen iyo fallaagada xuutiyiinta oo gacanta ku haya caasimada dalkaasi yemen ee sanca wadahadallada nabadeed ayaa ah isku daygii ugu dambeeyey ee duulasiyadeed uguna horeeyey ee ku aadan xal u helista colaadda yemen tan iyo markii ay ka sii dartay saddex bilood ka hor laakiin wejiyadan hore ee wadahadalka lama filayo in labada dhinac ay ka fool ka fool isku soo horfariistaan
dadaalka dabargoynta cudurka dabaysha ayaa ka socda meelo kala duwan oo ka mid a soomaaliya somalilan iyo puntland marka laga soo tago mashaariicda ololahaasi tallaal ee mararka qaar la qabto ayaa waxaa si toosa u socda tallaalka hooyada iyo dhallaanka ee xarumaha daryeelka hooyada iyo dhallaanka waryaheena jacfar kuukaay ayaa warbixintan ku eegaya tallaalka gobolka hiiraan waxa uu nooga soo diray magaalada beledweyne
waxaa iigu runtaa nimco abuukar hadda ka hor talaal lama siinin sooma midka booliyada oo afka ma la siiyo booliyada afka waa la siiyo laakiin talaalka kale lama siiyo waayahay maa'ido maxamed dadaalada dabargoynta dabayshu aad ayay uga socdaan magaalada beledweyne gaar ahaan iyo guud ahaan qaybo ka tirsan gobolka hiiraan waxaana jira ka sokow tallaalka oo goobo fara badan lagu baahiyey olole dhinaca wacyigelinta kaasoo waalidiinta loogu boorinayo inay ubadkooda siiyaan tallaalada kala duwan weliba iyadoo xoogga lagu saarayo midka dabaysha waxaana looga gol leeyahay in jeermiska dhaliyo cudurkaasi looga baabi'iyo dhammaan dalka waa kan faarax diir cabdi cali oo dhinaca wacyigelinta tallaalka u qaabilsan xarumaha caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ee hay-adda relief international m c h ka markii la furay oo la bilaabay tallaalka dadka loo bilaabay tallaalka aad ayuu u yaraa maalintii waxaa la tallaali jiray ama sideed ama toddoba qof markii aan wacyigelinta aan sameynay oo aan u sheegnay hooyada muhiimadda uu leeyahay tallaalka dadka wuxuu u gaaray ilaa soddon ilaa afartan iyo umihii in la tallaalo oo tallaalka wakhtiga loogu talagalay ka hor uu naga dhammaado dadkana haddii la wacyigeliyo wixii lagu wacyigeliyo way qaataan sida badan wacyigelinteenna waxay gaartay meelo badan oo ka tirsan gobolka hiiraan sida tuulooyinka dhulka baadiyaha miyiga dhulkaas oo tallaalka aan loo qaadi karin sababo abni darteed amaba oo meella fogfog ay tahay dadkaas oo u yimaado oo keliya tallaal markii m c h ka la furay oo tallaalka la bilaabay iyo maantay farqi weyn oo la taaban kara ayaa u dhexeeya sida uu v o a u sheegay digtoorka isbitalka guud ee magaalada beledweyne xasan cumar siyaad waxaa jira iskaashi xooggan oo ay dhinaca tallaalka dabaysha kala leeyihiin hay-adaha caafimaadka caalamiga ah iyo kuwa gudahaba cisbitaalkuna uu si joogtaa u bixiyo tallaalkaasi ciyaalka dhammaan si regularly ah oo joogto ah ayaa loo tallaalaa waxaa intaa sii dheer w h o oo mar walba qabato kambeeno isku dhadhow oo taarget gareeya under five-ka oo mar dhow saddex bilood ka hor mid dhameeyana haddana kii labaad wadaan waxaa mar walba taagan oo muhiim ah in layska kaashto isbitaalka hay-aadka caalamiga ah sida w h o oo kale enjooyada shaqeeyo sidii dhammaan loo gaari lahaa taargetka ah in aanu under five oo aan tallaal qaadan uusan jirin taa waa lagu dadaalahayaa wayna socota dadaalkeeda isbitaalkana wuxuu qayb ka yahay inuu wacyigeliyo waxyaalahan aad ugu dhiirigelin waxaa ka mid ah isbitaalka wuxuu leeyahay qayb dhalma ah qaybtaa dhalma anigu markuu dhasho waxaa la sii siiyaa zero dose oo boolio ah dabcan talaalka uu socdaa gaar ahaan boolio taarget xooggan baa ayaa saaran shaqaalaha caafimaadka meel walba ay joogaanne alarmi ayay ku jiraan oo aad ay ugu soo jeedaan in la gaaro tallaalka inuu dadka o dhan wada gaaro marka laga soo tago isbitaalka weyn ee magaalada waxaa jira xarumo kale oo lagu daryeelo caafimaadka hooyada iyo dhallaanka oo si aan badnayn ugu yaala qaar ka tirsan xaafadaha beledweyne waxaanu booqannay xarunta caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ee xaawataako waxaana xilligaasi adeeg ay ka soo doonteen halkaa u joogay tobannaan hooyooyina oo intooda badanna ay ilmahooda tallaal la soo raadsadeen samsam maxamed oo ah madaxa qaybta tallaalka m c h kan ayaa iga warbixisay sida ay howsha tallaalku xaruntooda uga socoto iyadoo xustay in kan xarunta loo yimaado ka sokow uu jiro mid xaafadaha lagu wareejiyo si loo daboolo caruurta aan goobaha caafimaadka la keenin tallaalka dadka wakhtigan la joogo aad ayay u fahmeen si wanaagsan ayay carruurta u keensadaan in badan waa loo tallaalaa kadib markii la sameeyo wacyigelin fara badan ee ku saabsan dhanka tallaalka dadka hadda aad ayay u yimaadaan barnaamijka tallaalka aad ayay u fahmaan si wanaagsanna waa loogu tallaalaa si gaara tallaalka o b v ga tallaalka booliyada la yiraahdo waxaa loogu geeya guryaha ayaa loogu geeya tallaalka sidoo kale hooyooyinka keensada tallaalka kale u baahan markay halkan yimaadaan waa la weydiiyaa xaafadda ma la idinku keen ma la idin siiyey goormaa la idin siiya idinku dambeysay bil wax ka yar bil haddii ay sheegaan nalama siinin kadib waa la siiyaa sababto ah waxaa lagu wareejiya xaafadaha qofkii aanan qaadanin ee goobta yimaado waan siinaa marka loo fiiriyo sannadihii lasoo dhaafay waxaad moodaa in xilligan uu wacyiga hooyooyinka aad u sarreeyo islamarkaana ay ku baraarugeen faa'iidada tallaalka iyagoo si iskooda goobaha tallaalka laga bixiyo ubadkooda ula tagaa raaxe yuusuf guure waxay ka mid tahay hooyooyinka ku xihan xarunta caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ee xaawataako waxaanan isku dayay inaan ogaado heerka uu gaarsiisan yahay wacyigeeda la xiriira cudurka dabaysha ah iyo tallaalkiisaba dabaysha dalaalka dabaysha ka hortag uu leeyahay maxay ahatood ka dabatag ma lahan waxa waaye dadka lug iyo gacan uu bareelis ka dhigaa maxay ahatood annaga caruurta waa ka tallaalnaa canugii aan la tallaalin haddii uu ku dhacana waxba maxay ahato loogama qaban karo oo maxay ahata halis oo gelinaya mar haddii uu ku dhaca kabacdina wax ka qabasho ma lahan markii inta aan uuna ku dhicin ka hor ayaa la rabaa in wax loo qabto oo canuga maxay ahata laga tallaalo cudurka marka aniga waa tallaashay caruurteyda waa tallaashay lix caruuraha ii joogto waana ii tallaalan yihiin kulli waa wada tallaasha halkaana ka tallaashahaa fogaanta goobaha qaar iyo meelo kale oo aan xaalado amni darro aawadood loo gaari karin ayaa keentay in tallaalka dabaysha ay ka caagaan carruurta ku dhaqan aagagaasi taasina waxa ay keentay cabsi la xidhiidha in jeermiska cudurkaasi dhaliya aanu si buuxda uga baabi'in gobolka sida uu rumaysan yahay maxamed cabdulle cismaan oo ah madaxa m c h kan xaawataako ee aanu booqannay inta magaalada beledweyne joogto inta badan waa helaan iyo tuulooyinka ku heeraaran laakiin waxaa jirto in badan oo aan micnaha uusan gaarin talaalkan oo aan la geyn sababo kasta ha u jiraano marka sidaa darteed micnaha waxay dhibaato ku tahay in talaalkii kulli guud ahaaneed micnaha si guud ahaaneed loo wada gaarsiiyo bulshadii marka meeshaas interaction ama micnaha kala go-ah ka dhacayo oo sababtoo tahay waxa waaye meel haddii laga talaalo meel aan laga talaalin waxaa dhiciyso micnaha cunug viruskii qabo cudurkii qabo inuu maaragtay meel kale uu joogo oon talaalkii uusan gaarsiin ama la gaarsiinba ama lagu wacyigelin sidaa darteed marka waxa waaye micnaha ma la maarata kafargarey kara guud ahaaneed micnaha si guud ahaan sidaa darteed marka waxa waaye xoogaa meesha caqabadaha ka jirto lama wada gaarsiiyo gobolka hiiran sababtoo tahay waxa waaye caqabado badan ayaa jiro xusulduubka loogu jiro in tallaalka dabaysha loogu baahiyo goob kasta oo gobolka ka tirsan waxa uu marayaa heerkiisii ugu sarreeyey laakiin waxaa curyaaminaya amaro ka dhana tallaalka oo lasoo saaray kuwaasoo horseeday in agaga ka baxsan gacanta dowladda adeegan la gaarsiin waayo inkastoo dadaalo loogu jiro sidii dhinacyada goobahaasi maamulo loogu qancin lahaa faa'iidada tallaalka dabayshu uu caruurta shanta sano ka yar u leeyahay jacfar kuukaay v o a beledweyn
degmooyinka kala duwan ee gobolka banaadir ayaa sidoo kale waxaa si weyn uga socda olole caruurta looga tallaalayo cudurka dabaysha oo qayb ka ah dagaalka caalamiga ah ee lagu jiro dabargoynta cudurka waryaheena magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa booqday qaar ka mid a goobaha uu tallaalka ka socday warbixintan ayuuna noo soo diray ololaha tallaalka ciribtirka cudurka dabaysha ayaa xilligan si xowli ah uga soconaya guud ahaan degmooyinka gobolka banaadir waxaana jirta in degmooyinka qaar ay soo gebagaboobeen qorshaha la xiriira tallaalka halka qaar kalena dadaalada la xiriira arrintaasi ay ka socdaan xarumaha degmooyinkooda tallaalka cudurka dabaysha ee ka socda degmooyinka gobolka banaadir ayaa waxaa si wada jira isaga kaashanaya wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka hay-adaha w h o unisef iyo maamulka gobolka banaadir iyadoo fulintiisana ay u xil saaran yihiin xirfadlayaal loo tababaray arrintaasi oo ka howlgelaya dhammaan laamaha derisyada xaafadaha iyo degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka banaadir cabdifitaax cumar xalane waa afhayeenka gobolka banaadir waxaana uu v o a uga waramay qaabka tallaalka ka hortagga cudurka boolyada uu uga socdo degmooyinka gobolka banaadir tallaalkan oo degmooyinka qaarna ka socda qaarna ay dhammaadeen oo looga hortegayo cudurka dabaysha si fiican oo wanaagsan ayuu uga socdaa degmooyinka gobolka banaadir wasaaradda ayaa wada tallaalka awalka gobolka banaadirna kaalintiisa ayuu qaadanayaa in bulshada soomaaliyeed ee gobolka banaadir degan laga tallaalo cudurka dabaysha haddii ahaanled ilmaha yaryar oo da-doodu ka yar tahay shanta sano in in in laga tallaalo cudurka dabaysha oo laga hortago wax fiican waaye aadaan u dhiirigelinaynaa xaqiiqatan in in laga hortago cudurkaas oo laga tallaalo dhallaanka soomaaliyeed gobolka banaadirna kaalintiisii u qaatay bulshadii u abaabulay in cudurkaas laga hortago aad baanan usoo dhaweynaynaa xaqiiqatan in in in cudur cudur- cudurkaas mar walba ee, ka hortag la sameeyo oo ilmaha yaryar laga tallaalo waana wax fiican degmooyinka qaarna wuu dhammaaday qaarna hadda ayuu ayuu socdaa sida aad soo aragtayba insha allahna waxaan rajaynaynaa in lasii joogteeyo oo lasii wado oo oo si markaas looga ciribtiri looga ciribtiro dhammaan gobolka banaadir sidoo kale afhayeenka maamulka gobolka banaadir ayaa waxa uu tafaasiil ka bixiyey heerka fahamka bulshada ee ku aadan qaadashada tallaalka cudurka dabaysha fahamka bulshadu uu ka gedisan yahay fahamkii hore hadda waxay sameeyaan qolyaha wax tallaala inay guryaha ugu tagaan dadka oo ay ku wacyigeliyaan degmooyinku baabuur ayay ku xidhaan makarofanno si markaas eh, looga hortago cudurkaas marka fahamkii hore laga qabay tallaalkan iyo had- hadda midka laga qabo uu kala gedisan yahay hooyo kasta waxay garatay cunugeedu u baahan yahay tallaal cunugeedu aysan jeclayn inuu curyaan noqdo oo ay lugaha iyo dhibaata ka gaartay iyo gacmaha dhammaantoodna waxaad moodaa inay u nugul yihiin una baahan yihiin in laga tallaalo cudurka sida aad soo aragtayba hadda hooyooyinkii iyo masiijada iyo waxaas qaabka loo tallaalayay iyo degmooyinka qaabka isku abaabuleen iyo shaqaalaha u shaqaynaya oo wata wixii lagu tallaali lahaa ee ilmaha ee, shaqooyinka xaafadaha ka qabanaya insha allah waa wax fiican waa dardargelin gobolka banaadirna in la cirib tiro cudurka dabeys way ka go-anta baabuurtu waa wacyigelin waaye in dadka laga wacyigeliyo loona sheego in cudurka dabaysha in la tallaalo ay qasab tahay degmooyinkuna way qaateen kaalintaas degmo walbana way isdabaabushay xaafadaha way soo baxeen xaafadahana dadkii degmada oo la shaqaalaysiiyey oo degmada joogay ayaa shaqada qabanaya oo tallaalaya oo dad yaqaana guryihii iyo qaabkii yaqaana ayaa ayaa ayaa tallaalaya waana wax fiican degmooyinkuna kaalintoodii xasanow way qaateen gobolka banaadirna uu aada u soo dhaweynaya in tallaalkaas uu gobolka banaadir dhammaan ka hirgalo goobaha uu tallaalka sida joogtada ahi uga socdo ayaa waxaa ka mid ah xarunta degmada kaaraan ee gobolka banaadir waxaana ii suuro gashay inaan halkaasi kula kulmo qaar ka mida hooyooyinka ku mashquulsan arrimaha wacyigelinta tallaalka waxaana ugu horeyn xabiibo abuukar oo ka mida hooyooyinkaasi wax ka weydiiyey qaabka uu degmada kaaraan uga socdo tallaalka wuxuu ka socdaa tallaalku ee degmada kaaraan oo dhan waaxaheeda shanta waaxood waa laga qaataa tallaalka si fiican anugu waxaan ka mid ah maamooyinka ka shaqeeya tallaalka si toosoona uga socdaa qaar waxaa la geeyaa amsiajada qaarna waxaa u tagaan hooyooyinka wareega iyo wiilasha intaba dadka ka shaqeeya tallaalka qof walba waxaa loogu tagaa gurigooda oo albaabka loo garaacaa tallaalkana si wanaagsan uga socdaa fahamka ka waran hadda aad ma loo fahmay tallaalka dadku ma taageersan yahay inuu dawo yahay ma aaminsan yihiin bal ka hadal isbeddelka tallaalka ee xilligan wuu ka socdaa waxaan aragnay hadda ee, tallaalka cidaha loo geeyo ee qaarna dhaha haddii aadan noo keenin waa idin dacweynaynaa oo fahmay oo qaata oo xilligii hore way ka fiican tahay hadda xilliga hadda jira ma jiraan baabuur codbaahiyaal lagu xiro dadka loo qayliyo la yidhaha tallaalka u soo baxa ha si fiican waa tahay marka ka waran carruurta imaanaysa ma badan yihiin way badan yihiin way okay magacaaga safiya cali maxamed safiir bal tallaalka ka waran sida degmada kaaraan uga socda tallaalka degmada kaaraan si fiican ayay uga socdaa tallaalka maalmaha oo bilaabanayo ko- maalmaha ka horeysa ayaa hay-adda warda waxay qabataa inay wacyigelin suubiso baabuur makaroofayo ku xiran yahaan shanta waaxood tago annagana aniga ay arkaysa safiya cali ahna waxaan ka tirsanahay dadka baballeesarada ah oo wacyigeliyo maamooyinka inay tallaalka siiyaan carruurtooda tallaalkana hadda sida hore wuu ka fiican yahay maamo kasta way fahamtay inuu tallaalka waxtar leeyahay ayagaana u baahanooba ku dhahaya tallaalkana sii maamo ee noo keen hadda markaan cidaha u tagno albaabada u garaacno intana soo dhoweeyaan indhaankaale ciyaalka dugsigaan ka jirinaynaa wixii maqanee suga intii joogtana noo siiya tallaalka tallaalka hadda si fiican ayaa loo qaataa gobolka banaadir oo idilba kaaraan baawur oo hoomi ah oo mikrofon ku xiran yahay si fiican uu shaqeeyaa maalinta tallaalka oo bilaabanayo toddobada bisha afar biri ka hor uu shaqaynayo oo wacyigelinaayo tallaalka sida loo siinaayo inta la siinayo inter five in la siinaayo tallaalka xilliga oo bilaabanayo iyo xilliga oo dhammaanayo oo sheega oo mikrofonka baahinayay bulshada kaaraan oo idil uma kala harin marka tallaalka dabeesha si fiican ayay u qaataan maamooyinka ay u siiyaan carruurtooda xilli walba oo tallaalka bilowdo macallimiinta dugsiyada een, dadka waxgaradka oo xaafadaha degan all afdan waxay suubiyaan inay la wacyigeliyaan isku dayaan maamooyinka markii hore iyo hadda farqiga u dhexeeya markii la yidhaha tallaalka Ha- markii hore iyo hadda wax badan ayaa u dhexeeyo sida hore dadkay ahaayeen maahan hadda si fiican ayay tallaalka u qaataan way fahmeen micnaha uu leeyahay in ay carruurta jiis naqanayso in ayn daawo helayn waxaasoo dhan ay maamooyinka ogaadeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waryaheenna magaalada hargeysa ayaa isna booqday mid ka mid a goobaha xanaanada hooyada iyo dhallaanka oo caruurta iyo hooyooyinka lagaga tallaalo cudurrada warbixintan ayuuna nooga soo diray goobaha hooyada iyo dhallaanka ee loo yaqaano m c h amaba xanaanooyin ayaa ah xarumo ay aalaaba ku diyaarsan yihiin howlwadeenna caafimaad oo ah qaar u diyaarsan fidinta adeegyada kala duwan ee caafimaadka iyagoo ay soo booqdaan xanaanooyinkaasi boqolaal isugu jiro hooyooyin iyo carruurtoodii xanaanada saxardiida waxa ay ka mid tahay goobaha ugu mashquulka badan magaalada hargeysa ee marka laga yimaadiyo adeegyada kale ay bixiyaan sidoo kalena carruurta lagu siiyo tallaalka cudurka dabaysha khadar abiib axmed waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta xanaanadan waxaana uu iga warramay sida ay hooyooyinku carruurtooda u keenaan xaruntan
hooyooyinka mar walba waa lala hadlaa idaacadaha waa lagala hadlaa t v-da waa lagala hadlaa qof kastoo xanaanada yimaadana waxaa la siiyaa baraarujin caafimaad inta aan hooyada wax talaala la siin marka hore waxaa loo sameeyaa baraarujin caafimaad waayo haddaynu ka horeyno booli xanuunkan cudurkan booliyadoo kale waxa weeyaan ilmaha muhiim buu ugu yahay haddii ilmaha uu ku dhacana waxa weeyaan wuxuu ka dhigayaa maxaan ku dhadaa baararais buu ka dhigayaa taasoo qofku aan weligii kasoo kabsanayn sidaas daraaddeed markaa waa laba dhibcoodoo keliya oo ka hortaga oo muhiima waxaana la siiyaa ilmuhu marka uu dhasho ilaa shan sano jaanis buu haystaa ilmaha yari in la siiyo labada dhibcood mar kasta oo lagu celceliyana waxaa kordhayuun difaaca jirka markaa dadku had yasher waxay dhahdaan talaalka maxaa loo soo celcelinaya oo wakhtiyo badan loo siinaya waxa weeyaan talaalkan dabaysha boolyada waxaa laba dhibcood afka laga qaadanayo weeyaan markaa waxaa loo soo celcelinayaa si difaacay ugu adkaado mar kastoo ilmaha la siiyaba difaaciisaa sii kordhaya waayo wuxuu sii marayaa system dheer marka afka laga qaato wuxuu sii marayaa dheefshiidkii calooshii buu sii marayaa markaa ilmuhu difaaci uu helayay ayaa yar maadaama difaacaasi uu yaryahay waa in mar kasta lagu celceliyaa ilmaha dhowr jeer ilaa intuu shan sano gaadhayo markuu dhasho ilaa shan sano waa in ilmaha loo joogteeya mar kasta lagu celceliyaa markaas buu helayaa tallaal immunitigiisu dhammaystiran yahay oo difaaciisu yahay mid dhammaystiran hooyooyinkana saasaan ugu sharaxnaa marka ay ka diiqadoodaan ama ay dhahdaan talaalkan la soo celcelinaya waa maxay waxaan u sheegnaa tallaalkani mar kastoo ilmaha la siiba inuu u helayo difaac ilmaha uu siinayo mar kastoo la siiba dadna difaaci markaa inuu iskaashanayo oo hadhow uu noqonayo difaac buura ah oo ilmaha anfaca
ilaalin buu baahan yahay amaba in iska jawalkiisa amaba jadwalkiisi loo ilaaliyo xilliga hooyadu siiranayso kii dabaysha marka imika siisa haddana ay muddo kadib ololaha marka laga yimaado ay soo booqato m c h ka ama xanaanadii kale timaado siayd u ilaalisaan booqashadeeda xanaanada ay imanayso iyo weliba ina u ilaalisa waqtiyadii kala duwanaa ee tallaalka cudurka dabaysha ay helayay ilmaha horta ilmuhu marka uu dhasho uu dhasho u horeysa dhalasho ilaa shan sano jaanis buu haystaa laakiin marka u horeysa ilmuhu dhasho waxaa la siiyaa tallaalkan o b v da ee dabaysha lagaga hortago laba dhibcooda waxaa kaloo loo raaciyaa tallaalka la dhahda b c g ee t b da lagaga hortago ayaa la siiyaa ilmaha shan iyo afartan cisho markuu ilmuhu joogana waxaa la siiyaa tallaalka shanlaha loo yaqaano benta oo berigii hore loo yaqaanay saddex leh laakiin iminka loo bixiyey shan leh marka la siiyo marka koowaad bil dabadeedna waxaa la siiyaa kiisii labaad bil dabadeedna waxaa la siiyaa kiisii saddexaad markaa saddex bilood oo isku xiga oo markiiba ay bilo udhexayso ayaa la siiyaa hooyada waana loo sharaxaa waa loo sheegaa telefoonkaa laga qoraa haddii ay ilowdo si loo xasuusiyo telefoon iyadoo haddii ayna lahayna kii odaygeeda laga qoraa haddaanu odaygeedu lahayna kii aabaheed ama kii walaalkeed kii ehelkeeda markaas sidaas baa loo xasuusiya haddii ay ilaawaana sagaal bilood markuu ilmuhu gaadhana waxaa la siiyaa kii maxaanku dhahdaa la dhahdo misalista ama jadeecada ayaa la siiyaa saasaan ilmuhu ku dhamaystaa kan kale ee rootiinka aan ahayn ee lala wareegaya boolyada ilmo kasta guriga ayaa loogu geeya ilmuhu xanaanada hadduu ka qaatay iyo haddaanu ka qaadanba guriga ayaa loogu geeya mar kasta oo uu yimaado kambeyn ama ololaba uu yimaadoba saas markaa hooyooyinku saas bay u fahamsan yihiin aqoontaasay leeyihiin tallaalka macnaha maalmaha tallaalka xanaanada mar walba kuyu bay galaan kuyu aad u dheer bay galaan dadku iminka tallaalka aad iyo aad bay u fahmeen shaqaaluhuna maalin walba way daalaan marka intaasoo qof ay tallaalaan sidoo kale xanaanadan waxaa carruurtooda ka tallaalayay markii aan booqday hooyooyin tiro badana kuwaasoo qaarkood ay xanaanada muddo ku xidhnaayeen islamarkaana ay carruurtooda si joogtaa u keenaan halka qaarkoodna ay ugub ku ahaayeen qaar ka mida hooyooyinkan oo aan la sheekaystay ayaa sidan iigu warramay ugu horreyn badan su-aasha waraysa ku weydiiyo magacaaga firduus cabdilaahi xasan tusaale ahaan ma keenta carruurta ma keenta halkan haa waan keenaa si fiican gurigana markaan maxay hatay aan joogo ay meelaha marayaan talaalkao kale waan maxay tahay waan ka talaala xinaamooyinkana waan keenaa si fiican waayo imsa caruuraad leedahay oo aad adiga awlad ahaan aad u keentaa afar baan leeyahay afar baan leeyahay afartaba ma keentaa tallaalkii ma siisaa haa si fiican baan u siiya weliba sahaan gurigay badanaa noogu imaadaan shaqaaluhu tallaalku maxaad ka aaminsan tahay tallaalka cudurka dabaysha in caruurtii la siiyo oo ay qaataan in badan dadka qaar baa ka hadlay lakin maxaad aad uga aaminsantahay wallahi waxaa si fiican baan aaminsanoo waxa weeyaan dee waxyaaba badan buu taraya dadka qaar baan fahansanayn oo waxaa laga yaaba markay talaalka arkaan inay ciyaarka guriga ku xareeyaanba laakiin anigu waan waama raadiyaaba markaan waayo oo t v-go kalaan kala socda idaacadoo kalaan kala socda markuu bilaabmo waxaan doonaa inaan mar walba lay talaalo ciyaar aan jecelahay in la talaalano
waayo n ma dhacda xilliyada qaar in aad amaad hore u weydo ama n tallaalka waqtigiisii oo kale tusaale ahaan markay gaadho imaanshiyo kale kugu adkaato iya taa ka waran waxa weeyaan markaan tallaalku bilaabmo een guriga ay lagu soo mari waayaan shaqaaluhu waxaan sameeyaa aan arkay inuu ama gabagaba si ama laba cisho ama saddex cisho sii harsan yihiin waxaan doonaa inaan xanaanada ciyaarka ay geeyo maadaama shaqaalihii ay soo- i soo gaari waayaan ama dee qaybtii igu qornayd xaafadda oo kale ay iman waayaan inaan waayo inaan waxaan jecelahay geeyo xanaanada aan jeclaan ka tallaalo dhammaan n cudurka dabaysha talaalkiisu ma wada dhammaystiray caruurta manse si fiican si fiican waan tallaalay haa afartaba waan tallaalay xilliyada qaar waxaa ku timaada n tallaalada noocyada kala duwan oo kale marka la siiyo ama xumad baa ku timaada ama caruurta oo kale taasoo inta badan bahda caafimaadku yidhaahdaan waxa weeyaan waa tallaalkii inuu shaqeeyey laakiin saa dhibaato ku timi inaan ahayn maseed u maamusha ama aad u maareysaa markaas oo kale waxa weeyaan tallaalku dee mar haddii xu- dee taayir badee lagu midayuunba horta xumadda keenta ta kale xumadba ma leh taasna ilmuhu markuu in yar iska ooyo xumad timi iyo waxaana ay ku raaciyaan wuu iska bogsanaya dhib ma leh kan kale tallaalkana een maxay tahay dabaysha bolyaduna dhibba ma leba waaba dhibic yaro daafka laga siinayaba kaasina dhib ma leh n hooyooyinka kula midka ah ee ama kula faca ah ee inta badan ama tallaalka caruurta kala sagsaaga ama dee ra'yi kaleba ka aaminsan ee inta badan ay dhacdo maxaad fariin u diraysaa se maxaad leedahay waxaan leeyahay caruurta tallaalka loo ogaada dadkeenu qaar baa si kale u khalad oo fahamsan oo isla ilmuhu ama wa- haddii irbad lagu mido waxa- waxbaa ku cillad baa ku iman karta ama maxay ta dhibba gaari karta laakiin wax dhiba anigu ma arko afartayda ciyaalaba waan tallaalay ilaa maalinta dhasheen tallaalkana waan la ku xidhan marka waxaan leeyahay ciyaalka dadka ciyaalka guryaha ku xidhaya markay shaqaalaha arkaan dee faa'iidadu waxa weeyaan ilmaha in la tallaalo baan leeyahay
aad baad umahadsantay n waa inaan hore ugu sii socdo adigana magacaaba walaa magacayga hibaaq baa la dhahdaa way hibaaq n ka waran caruurta tallaalka iyo weliba saad u keento xanaanada xidhiidh ula leedahay xidhiidhka aan maanta maba iga horeysa xanaanada inaan keeno imika tii u horeysa weeyaanba maantadaasaan keena maantana talaalka imika maantaan qadaxun jecelayn markasta talaalku socdayna talaalka kasoo qaybgelin baan jecelahay way markaa waa ilmihii ugu horreeyey isla markaana markii ugu horreeyey baad keentay tallaalka haa markii ugu horreysay baan keenay imika waayo ka hor intaanad n tusaale ahaan tallaalka bilaabin ama aanad ilmaha keenin halkan maxaad ka aaminsanay tallaalka iyo weliba n ahmiyadiisa sayaa kuu sheegay ama kugu wacyigeliyey waxaan ku ogaaday mataqaanaa anaaba dhowr cisho imid xanaanadan imika teerijiaa weliaan dhalanba cishaan laba cisho cishana iska talaalay cishana aan imid da markaa saasaan weli socday awgeed n tallaalku maaha maanta oo keliya laakiinse ilmaha wuu socon doonaa ilaa iyo intuu macaweynaanayo n gaar ahaan cudurka dabaysha oo kale wax soconaya muddo badanna aad u wadi doonto oo loo baahan yahay inaad waqtigii u ilaaliso xilligii tallaalku markay gaadho aad keento islamarkaana tallaalku saa ku socdo n ma isleedahay waad u ilaalinaysaa islamarkaana xaaladda waad la soconaysa haa wala waan la soconaya intaa taa waan la socon waan ogahay taa caafimaadka ugu xidhan bataa de hawada dabeelaha waxaan mudista caafimaadkana ku xidhay insha allah goobaha hooyada iyo dhallaanka oo alaaba adeega lagu fidiyaa uu yahay mid lacag la-aan ah ayaa goobo ku teedsan badi xaafadaha magaalooyinka islamarkaana loogu talagalay in laga helo adeegyada asaasiga waxaana ay indhahaagu qabanayaan marka aad booqato inay soo kordhayaan tirada hooyooyinka keenaya ubadkooga si ay u tallaalaan cabdixakiin maxamuud shirwac xubinta wacyigelinta cudurka dabaysha v o a hargeysa
halkaad nagala socotaan weli waa v o a boqolaal haweene ayaa bil kasta adeegyo caafimaad u doonta goobaha caafimaadka ee hooyada iyo dhallaanka goobahaasi waxaa ka mid ah xarumaha m c h ka loo yaqaano ee gobolka nugaal ee maamul goboleedka puntland waryaheena nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan inooga soo diray garawe ubax yuusuf cali waa madaxa caafimaadka asaasiga ee gobolka nugaal waxay barnaamijka uga warantay talooyinka la xiriira tallaalka ee hooyooyinka ay ka helaan goobaha caafimaadka ay ku dhowdhow xarumaha caafimaadka waxaa yimaadaa dumar iyo dhalaan waa inta badan ugu badan laakiin bukaanka caadiga way yimaadaan haddii aan soo qaadano dhankan hooyooyinka oo kale hadday hooyadu uur leedahay oo kale waxaan siinaa inaan ka wacyigelino oon aada ogala hadalno caafimaadkeeda iyo siday ula socon lahayd maxaa la dhahaa dhiigeeda oo kale inaan aneemiya ku dhicin siday cuntada u qaadan lahayd oo kale culeyska oo kale miisaanka iyo waxyaabaha shaqada badan oo kale waxyaabahan kala hadalna waxaa kamid a tallaalka oo kale inaan siino tallaalkan kahortaga seesanada ama kujiyaha la yidhaahdo waxyaabaha kale aan kala hadalna waxaa kamid ah inay ku dhasho xarun caafimaad ama macnaha meel badbaadsan ama si badbaadsan ay u dhasho hooyadaas waxaan kusii wacyigelinaa inta ay uurka leedahay aysan weli dhalin
in hooyada loo sheego ka hor inta aysan dhalin faa'iidada tallaalka booliyadana ay ka mid tahay waa qayb ka mid ah waajibaadka goobaha hooyada iyo dhallaanka hooyada markay xarunta noogu timaado markaan leeyahay ilmaha tallaalkiisa baa lagala hadlaa waxaa ku jira tallaalkii oo dhan baa loo sheegayaa tallaalkan labada dhibcood oo afka oo ka hortaga dabaysha waxaanu u bixinaa markay hooyada sidaa meesha ugu dhasho baa la siiya waxaa loo sheegayaa marka faa'iidada uu leeyahay iyo sababta loo siinayo inaa hooy xarunta markii aad timaado adigu hadda tallaal baad helaysaa daawooyinkaanaan siinaynaa ilmaha yarna markii uu dhasho tallaalkaasaan siinaynaa faa'iidadaasuu leeyahay tallaalkaani wuxuu ka hortagaa cudurrada dabaysha daawo ma lahan oo kale in la dhaho cudurkan in la tallaalo maaheene intaas oo jeer baana la siinayaa oo kale ilmaha ilaa intuu shan sano ka gaaraya in dhibcihii la siin karo baan hooyada u sheegnaa iyadoo aada ugu wacyi gashan ogna faa'iidada tallaalku ay leedahay baan inta badan ay laga yaabaa inay xaruntii hooyadaasi ku dhasho hooyooyinka ayaa aada u fahansan wakhtigan inay xiriir joogto ah la yeeshaan goobaha caafimaadka marka ay dhalaan kadib iyo inta ay uurka leeyihiin hooyooyinka inta badan xarunta markii xarumaha laysku celceliyo oo kaleeto ugu badnaan maalintii waxaa yimaada labaatan hooyo oo uur leh ugu yaraan adiga toban shan iyo toban baa timaada hooyooyinka uurka leh inta badanna waxay ka yimaadaan magaalada macnaha ganow oo kaleeto meelaha ku dhow dhow sida labayo labaatanaad oo kale belley oo kale cuun oo kale xamur oo kale meelaha adiga labaatan labaatanka u jira birta dheer oo kale meelaha dhow dhow hooyooyinka jiro oo dhan way yimaadaan way soo xilmaan in s kasta wuxuu leeyahay area uu maaragtay asaga muhiimadiisa tahay inuu gaaro marmar outfit waxa la dhahaan sameynaayo inaan gaari iyo intaan isku darna koox ay tuulooyin kaanartaa usoo maraan ay soona wacyigeliyaan soo tallaalaan wixii tallaal u baahan hooye iyo dhallaanba ay soo tallaalaan mts kasta marka wuxuu leeyahay soone ama area uu asagu mas-uul ka yahay oo ay muhiim tahay inuu areadaas gaaro mts kasta wuxuu leeyahay target population ama dad asagu u xilsaaran oo laga rabo bishii inuu gaaro marka dadka ugu badan oo yimaada waxay ka yimaadaan magaalada dhexdeeda dadka kale oo tuulooyinka aad u fogfog inta badan way yaryihiin inay soo gaaraan magaala ama hooyo uurla ay tiraahdo isa soo xanaanay way yarta laakiin meelahan dhow dhow tuulooyinka toban tobanka iyo labaatanka kilomitir u jira garowe way yimaadaan inta badan wayna soo galaan magaala xarunta goobaha caafimaadka ayaa ku ammaanay hooyooyinka inay ku baraarugsan yihiin faa'iidada tallaalka ka hortegista booliyada kadib markii la tusiyey muuqaalo muujinaya dhibaatada laga dhaxlo booliyada tallaalkan dabaysha oo kale sideeda magaba ma ma aysan waktigii jirtay aad loo diidi jiray oo dhihi jireen maxaa loo soo wadaayay laakiin haddeer inta badan markaan hooyooyinka u sheegno teeda kale waxaan sameynaa xarumaha marka wacyigelinta sameynayna ciyaal naafoobe iyo sawiradoodaana soo taayo mtska darbiyadiisana waxaa ku dhegan ciyaal u naafoobay cudurka dabaysha marka sawirada markay aragto si qoraal garanaysa akhriskii garanaysaa tan kale waa loo akrinaya mid walba inaanaan waxa saa u gelaya ilmaha waxa weeyaan labada dhibcood oo afka aad kaga dhibcinaysid baa ka hortegi kara inaa ilmahaagu sidaa u naafoobo markaan dhaano deetan hooyo oo kale hadday yihiin toddobaatan inayna yeelaan baa laga yaabaa macnaha waxa weeyaan wacyigelintan faraha badan mtska toddobada beriba maalin wuxuu leeyahay inuu wacyigelin sameeya ama health educationka wax maalinba mid buu ku saabsan yahay maalin tallaalka maalin naasmuujinta marka maalinta tallaalka oo kale aad baan waxaan uga hadalnaa maaragtay in maalin walba lasoo qaato tallaalka nooc ka mid a tallaalka dabaysha oo kale markaan ka hadlayno way dhowdahay inay qaataan markii aad la hadashid hooyada ood in badan u sheegtin si dhaqsa baa laga yaabaa waayo tallaalkaanu qandho ma lahan waxba ilmaha haddii uu cuno uma geysanayo inta badan waxay ka baqaan tallaalka qandhada iyo waxle tallaalkaanu waxba qandhaha ma laha marka si dhaqsa bay ku qaadan nuux muuse birjeeb barnaamijka booliyada v o a garowe
sidoo kale xaafadda soomaalidu ay ku badan tahay magaalada nairobi ee islii ayaa waxaa ku yaala xarumo caafimaad oo ka qayb qaata dadaalka dabargoynta cudurka dabaysha waryaheenna yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan nairobi nooga soo diray waxaanan toddobaadkan barnaamijkeena si gaara ugu eegaynaa rugaha m c hjada ama hooyada iyo dhallaanka tallaalka sida looga hirgeliyo sida ay waalidiinta gaar ahaan hooyooyinku ugu heelan yihiin iyo agabka halkaasi ka jira adeegi ahaan ma yihiin kuwa ku filan mase jiraan baahi kale oo dheeraada oo markaasi lagu hagaajin karo inkastoo goobaha aan soo maray ee magaalada nairobi ay u badan yihiin kuwa maalmo gaara sida jimcaha sabtida isniinta iyo weliba maalinta khamiista oo kale ay leeyihiin maalmo u gaara tallaalka dhallaanka sida rugta maka nursing home dr maxamuud axmed faarax dr bowlo oo ah maamulaha iyo milkiilaha xarunta caafimaadka ee maka cudurrada la isqaadsiiyo oo maaragtay aan daawada lahayn laakiin ka hortagga leh waa badan yihiin sida taxanaha ahayd oo laga soo sheekeeyey dabeesha baa ka mid ah waxaa ka mid cudurrada beerka ku dhaca hebatitis-ka iyo waxaas la dhaho hadda tallaalada lagu daray oo dumarka uurka leh iyo laga tallaalo laakiin dabeeshu waxaa laga tallaalaa saad ka warqabtaan maaragtay dhallaanka markay dhashaan waa laga tallaalaa marka waxa weeye adduunka dhibaato badan buu horey usoo geystay cudurkan dabeesha ah oo muddadii horeeto yurub buu aada usoo naafeeyey haddana maaragtay waagi dambeeto africa iyo asia buu aada u naafeeyey oo dad badan buu ka qabaa wax u dhintaa wax oo curyaan ah qaarka sare ka ah qaar qaarka hoose ka ah marka waxa keliya oo aada looga hortago oo lagula dagaalamo daawo maaha oo daawo ma laha waxa weeye tallaal iyo kahortag kahortaggaasna waxa weeye in dadkii la wacyigeliyo boostaro loo sameeyo in maaragtay meelo lagu kulam ay ku kulmaan u badan yihiin reer miyiga meelaha maaragtay ceelasha meelaha maaragtay xoolaha laga waraabiyo hilooyinka webiyada masaajidyada looga sheego iskuulaadka caruurta markay isu soo aruuraan boostaro loogu dhejiyo markaasna wixii yaryar hadduu marka endemik yahay wixii oo hadda uu soo labalakacleeyay hadda uu soo labakacleeyay meelaha qaarkood waxa weeye maaragtay in maarata xataa iskoolaadka lagu tallaalo marka waxa weeye m c h yada oo maaragtay hooyooyinka dhallaanka iyo lagu daryeelo isagana lagu tallaalo boosteradaas loogu dhejiyo marka waxa weeye maadaama uu cudurku daawo lahayn ka hortag maahine in lagu dadaalo sidii dadka loo wacyigelin lahaa oo idaacadaha laga sheego oo tviyada laga sheego bay maaragtay ku jirtaa haddii kale waxa weeye laga guuleysan maayo cudurka wuu soo laba kaclay maaragtay nigeria waa lagu sheegay hadda afghanistan waa lagu sheegay maaragtay bakistan waa lagu sheegay madagaskar waa lagu sheegay soomaaliya waa lagu sheegay kenya dhinaca soomaalida xigta waa lagu sheegay marka waxa weeye ololihiisii kick the bolio ah iyo in adduunka laga tirtiro waxay huuda ku tala jirtaa inay laba kun iyo maarata sideed iyo tobanka inay adduunka ka tirtirto laakiin sanadkii horeeto oo nasoo dhaafay afar boqol iyo lix iyo toban qofood baa lagu arkay adduunka hadda inta hadda sanadkan ka tagtana xoogaa waa lagu arkay marka waxa weeye in aada looga dadaalo sidii maaragtay dadka loo wacyigelin lahaa wacyigelintaas unbaa looga bixi karaa si looga nabadgalo cudurkan oo halista ah dilaaga ah haddana naafada oo xun dadka ku reeba maalmo gaara ayaa jira oo dadka la isugu keeno xarumaha ay ka mid tahay cisbitaalka ee meka nursing home iyo qaybaha kale ee xaafadda islii dhakhtarka oo la hadlaya qaybaha bulshada kala duwan islamarkaana calaamadaha sida uu ka soo sheekeeyey ama fariimaha la gaarsiinayo iyo sida ay dadku uga faa'iidaysanayaan isagoo weliba ka qaybgeliya culummada iyo haweenka waalidiinta ah caruurta leh iyo dadka soo bartay howlaha caafimaadka sida kalkaaliyaasha iyo dhakhaatiirta iyo sida ay lagama maarmaanka u tahay in fariimahaasi lagu dhaqmo oo weliba nadaafadda xaggeedana uu xoogga saarayo waxaa hadalladiisi ka mid ah
cudurkan booliyaha waxaa lagu kala qaadaa maaragtay horta biyaha aan nadiifka ahayn oo waxawaaye saxarada buu ku jiraa ilaa iyo wuxuu ku jiri karaa saxaro maaragtay soddon iyo shan casho meelahaas marka waxa weeye nadaafadda waa waxa ugu muhiimsan horta oo maaragtay masquulaha marka laga soo baxo biyaha wasakhda inaan la cabin inaan lagu dabaalan biyaha maaragtay saxarada iyo waraha iyo waxaasito inaan lagu dabaalan waxyaalahaas waxyaalaha soo gudbiyo weeye waxaan waxaa lagu kala qaadaa adiga biyo la cabay iyo cunto la cunay oo saxaro ku ku ku ku laban tahay baa loo qaadaa marka waxa weeye kambeenka hadda wuu ka socdaa nairobi waxa weeye xaafadaha guri guri baa loo galaa oo xaafadaha markaasa la siiyaa maaragtay tallaalkii wixii shan sano ka yarna baa xoogga la saaraa marka waxa weeye wuu socdaa annaga waan tallaalnaa wiigii laba jeer baa laga tallaalaa xarunta meesha wixii cuduradaas ka mid ah oo tallaalka ahba dhallaanka yaryar markay ku dhashaan meesha waa u socdaa tallaalkaas ilaa iyo shan jirkana waa la tallaalaa marka waxa weeye wax waxa weeye joogto in gacanta lagu hayo weeye haddii tallaalkaas qofka uu gafo waxaa halis u noqonaya markaasayto in cudurkaas asiibo cudurkaasoo aan daawo lahayn hadduusan qofka markaas dilin oo kunkii qof ilaa iyo saddex shan baa u dhinta hadduu xataa ka badbaado qofkii wuxuu noqonaya qof disable ah oo curyaan ah oo siqaaya ama tar- gacmihii aan wax ku qabsan karin mararka qaarkood aan neefsan karin oo in support la siiyo maahine marka waxa weeye biro iyo physiotherapy iyo shaqo badan iyo isagoo qofku bulshadii ay maaragtay si hoos u eegeyso iyo inuu la kulmo baa maaragtay dhacaysa marka waxa weeye fariimahaas oo in la qaato oo boosterada ah oo meesha lagu sameynayo inaan dad waxaa dhaa- laga dhaadhiciyey jirto laleeyahay tallaalku aids buu wataayo dadka aids ku dala- ku- ku ta- ku- ku- ku tilaalayaan iyo dad dhalmadu wax u dhimaa iyo marka waxaas wax ka jira ma jiraan waxa weeye hoos hala fiirsho hala arko dadka inta shaqaysa inta oo maaragtay cagaha dabeeshu ka martay oo aan shaqaysan karin marka waxa weeye haddaanan aan tallaalkaas la sameyn saas baa u dameyneysa qofka marka waa in laga hortago oo laga dadaalo oo lagu camal falo wax la isfaro aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kaasi wuxuu ahaa dhaktar maxamuud axmed faarax dhaktar bowlo oo ah maamulaha iyo milkiilaha xarunta caafimaadka ee maka nursing home ee xaafadda isley oo toddobaadkan barnaamijkeena bolio ama dabaysha martinoogtaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
waa hagaag halkaad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna aan ku yaranasanno codkii baxsanaa alla u naxariistee maxamed mooge liibaan iyo xaliimo khaliif magool heestii mamacaata sheekadu
Thank you.
waxay ahayd codadkii labada fanaan allah u naxariistay maxamed mooge liibaan iyo xaliimo khaliif magool heesti iyo maxamed maxamed dhegeystayaal waxaa naga xusuusinah inaad noo soo qori kartaan afkaarihiina ku aadan sidaad u aragtaan barnaamijka wacyigelinta dabaysha ee booliyo fadlan noo soo sheega waxa aad jeclaysataan ama aad dhaliishaan ee ku jira barnaamijka booliyo fikradihiinana noogu soo dira imailka laanta afka soomaaliga ee v o a oo ah somali at v o a news dot com adinka oo qoraalkiinana ciwaan uga dhigaya barnaamijka dabaysha colod caasha waxaa haatan nagu dhegeystayaasha kusoo maqan barnaamijkii dareenka dadweynaha waxaa magaalada hargeysa nooga soo diray wariyaha iyaga barqad maxamuud kaariye
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii dareenka dadweynaha oo idinka imanaya magaalada hargeysa waxaan idila socodsiinaya anigoo barkhadka ariya waxaan la joogaa qaar ka mida dadweynaha ku dhaqan magaalada hargeysa ugu horreyn walaal magacaaga xasan cabdilaahi goohe xasanow maanta waxaa magaalada hargeysa laga furay carwada shaqo abuurista dhallinyarta xirfadleyda ah ee somalilan intoo badan dhallinyartu waxay ka cabataa waxa weeyaan shaqo la'aan soo waajahda dareenkaaga
barnaamijkaa shaqadoon waa soo dhaweynaa laakiin boqol kiiba siddeetan dhallinyaro somaaliya waa bilaa camal inta yara shaqa heshana waa yaroo weji lagu geeyo ayaanaan u aaminsanahay marka waxa weeye shaqada soo baxda waa in dadka loo qaybiya oo ardayda jaamacadaha ka baxay dalka maanta waa bilaa shaqo badankoogana way wada tahriibeen marka waa inaad dowladda somalilan barnaamij gaar u samaysa dadkan si shaqa loogu abuuro barnaamijkan waxbuu ka taraya haddii sidiisa loo wado marka waan soo dhaweynaynaa barnaamijka shaqadoon waxaana ugu daraya waxaana leeyahay shirkadaha madaxa bannaan iyo bayaacmishirka waaweyne dalka dhallinyarta jaamacadaha dalka ka soo baxday ha qaataan oo si oo si cadaalad ku jirta ha u qaataan oo imtixaanka ku soo baxa si fiican ha u qaataan male waan soo dhaweyna shaqaalaha waxaa loo qaataa waxa ku hoos jira eex iyo qabyaalad ayaa ku hoos jirta shaqada markaad arootii ku kalaadon waxaan dhallinyarada maalin walba ku kalaadon meesha ilaa nin aad garanayso weji aad ugu tegta mooyaane inta kale shaqa kuma helaysa waxaa isna halkan ila joogo halkan taagan nin weyn oodaya magacaa ku bilow cabdiraxmaan faarax taama bismillahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa maxamed ilaahu cadaaladda noo adkee ilaahu dowladda noo barakee ilaahu nabadgelyada noo barakee intaas waa duco iyo salaan iyo sharaf waxa weeyaan taasu waa dhaqaalay ku xidhantay dalkuna dhaqaalo wuu leeyihi maal walba laba milyan oo boqol oo dollarba halkaa inagaga tago etoobiya gala etoobiyana qudaar bay inoo diiday xitaa runtii warba ma ducaysannaa marka hore horta lacagtaa qaad baa lagu bixiyey qaadku waa toban somalilan oo dhan wuu ku meeraaba aynu waxaan ka baxno baryadan bila'aadanka aynu gacmaha hoosayno oo aynu ilaahay isku xidhno mid kalena waan iska codsanaya waar dadki waa kana wiistinaya aan meerkalan tegi buu odhanaya bifadlakum madaxweynaha maxamed axmed siiraayo waxaan ka codsanaya wixii wax dilaa kidibir iyo edyad ku dila inuu deg deg ugu dilo iyaguna waxaa halkan jooga qaar ka mida dhalinyarta dhalinyartu waa inta ugu badan ee la yidhahdo had iyo jeer way shaqo leedahay marka hore magacaaga ku bilaabiyo dareenkaaga magaca waa axmed nuur ibraahim axmed waxaan ka salaamayaa dhammaan dadka dadweynaha dhegeysanaya markaa shaqa la'aanta waa mid jirto dhalinyarada haysataa laakiin waxaan laakiin waxaa dowladda loo baqaya inay dowladda shaqa abuur soo sameyso dhalinyarada waayo waayo shaqa la'aanta ayaa waxay ku khasbaysaa inay dhalinyaro badahas ku guraan oo ay shaqa la'aan badahas ku guraan ama balwadihii bartaan ayay ku khasbaysaa waana waxyaabaha ugu badan ee keena inay dhalinyaro marka shaqo waayaan ama isdilaan ama waxyaaba xun sameeyaan imse jir baate ma shaqaysaas ma ima shaqay wiil dhalinyaro siddeed toban jir baan iskuulka secondary aan dhigtaanka waxaan rajeynayaa shalay jaamacadda dhigta markaana insha allah ilaahay wixii u qoran helayaa markaa shaqa tago insha allah
sidoo kale halkan ila taagan yahay marka hore magacaaga walaal aniga waxaa la yidhahdaa sayid aadan dhamac waxaan ka mid ahay ardayda somalilan weliba ardayda jaamacadaha dhigata dee horta shaqla'aanta way jirtaayo aad bay u badan tahay hase ahaatee adigoo iminka dee waddankii wax ku bartay oo magaransahay jaamacadu soo samray dugsar oo soo samray ayaad wasaaradii tegaysaa kadib waxaa dhacaysa in arday kale oo meel kale kasoo qalin jabiye lagaa hormariyo taasna ardayda waxay ku kalifaysaa in waddankii waxba lagu baran waayo laga taariibo badde waxaan odhan lahaa ardayda waddanka wax ku baratay sibahaan ardayda jaamacadaha ka baxday ha laga hormariya ardayda meelaha kale ka soo baxday dee waxaa jira mashruuc maanta la bilaabo oo la yidhaahdo shaqo abuurista dhalinyarta barnaamijkaasi wuu soo kordhin karaa laakiinse markaad c v-ga xarayso waxaa laga yaabaa in meesha horta waxa dhacaya in markaad c v-ga xarayso qof kale qofka meesha ka shaqaynaya oo garanayo qof kale graduation uu sameynayo kadib adiga graduation maxaad ka wadaa waxaa laga wadaa dee in qofkii uu qofka garanaya qabyaalad baa ka jirta maadaamay taasi jirtana waxaa laga yaabaa sifiigaagi in xagga hoose la dhigo qofkii kale qofku garanaya inuu horumariyo dhegaystayaal weli waxaan dhex joogaa bartamaha magaalada hargeysa mawduuc aynu kaga hadlayna barnaamijkan dareenka dadweynuhu waxa weeyaan shaqo abuurista dhalinyarta maanta waxaa magaalada hargeysa laga furay carwada shaqo abuurista dhalinyarta wiil kale halkan taagan dhalinyaro magacaaga magacaygu waa cabdicasiis yuusuf wallaahi aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa barnaamijka maanta ka furmay ee ee shaqadoonka dhallinyarada ee runtii barnaamijkaasi waa barnaamij aad iyo aad faa'iidadeeda u leh haddii ee maanta la yidhi haysbartaan dadkii shaqada doonayey iyo dadkii loo shaqeeya ahaa runtii waa arrin aad iyo aad aan usoo dhaweynayno mid hore u dhacdayna maaha ee waxaanu leenahay dhammaan dadweynaha iyo dhallinyarada kala duwan ee in barnaamijkaasi laga faa'iidaysto oo qofku marka hore horta bal uu calaamadsado qofka uu shaqo tegayo ee loo shaqeeyaha ah maadaama maanta la ishor keenay arrintaasi aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa waanu ku faraxsannahay runtii faa'iido badan oo ay ka soo bixi doontaa halkan waxay isna ila taagan eh, nin ka mid a odayaasha eh, magacaaga walaal mukhtaar maxamed waxaan waxaan leeyahay shaqalyida shaqo way taallaaye hoos dhulka ha loo eego nooc walba way yaallaa nooc walba nim- dhulka nimcaa taalla dhulkeena nimcaa taallaa sidoo kale halkan waxaa ila taagan iminka oon la jooga qaar ka mid a dhalinyarta Eh, walaal magacaaga magacaagu waa cabdiqaadir maxamuud maxamed Een, waxaan soo dhaweynaynaa shirka ee, ay maanta een, shirkadaha madaxa bannaan iyo dhallinyarada shaqadoonka ay wada galeen Een, waxaanu rajeynaynaa inay kaga soo bixi doonaan een, waxyaabo wax ku ool ah oo dhallinyarada waxur leh ee, waxtaru leh Een, maanta marka waxaan rajeynaynaa inay kasoo baxaan shaqo abuuris ay sh- sh- ee dhallinyarada somalilan een, guud ahaan intooda bilaa camalka ah sidoo kalena waxaan ku dhiirigelinaa dhallinyarada somalilan in iyaguna xirfadahooga ay soo bandhigaan oo iyagu iskood u samaystaan institutionno madax bannaan oo ay Eh, waa yahay Eh, adiguna walaal magacaaga iyo dareenkaaga Een, bismillahi raxmaan raxiim waa sadaam carab oo jooga hargeysa Een, eh, runtii wuxuu ahaa shir in xilligan xilli ka horeysa inuu yimaada ay ahayd oo soo habsaamay Eh, waxaana rajeynaynaa inta ugu muhiimsanay ay tahay shirkadaha waaweyn ee maanta isu yimi iyo dowladdu go-aankay soo saari doonaan inuu noqdo kala xadeyn ganacsiga oo jaanis la siin kara dhallinyaradu ganacsi eh, eh, ay iyagu awood u leeyihiin in in in in shirkadaha waaweyn ay gacmaha uga qaadaan faraha uga qaadaan oo la kala xadeeyo shirkadaha waaweynna heer ay joogaan si dadkii waxa weeyaan eh, dhaqaalahooda uu hooseeyey ay shirkado yaryar ama adeegyo yaryar oo shirkadihii waaweynaa ay iyaga laftooda gacanta ku hayaan ay waxa weeyaan ay ay faraha uga qaadaan Eh, jaaniskana ay siiyaan dhallinyarada dhallinyaradana waxaan ku boorinaya in xirfadaha ay iyagu barteen iyo aqoonta ay leeyihiin Eh, horta wadanka dhaqaalaha yaal markaan eegno waxaan aaminsanahay inuu yahay mid ku filan waxaweyaan dadka laakiin waxaa looga bixi karaa sidaan hore u cababa kow in la kala xadeeyo ganacsiga waa kow oo dhallinyardu ay awood u yeelan karto ganacsiga yaryara inay bilaabaan laba waxaweyaan shaqaalo badan oo ajaaniba oo dad dalka gudihiisa jooga ay qaban karaan baa jooga ama hay-adaha caalamiga ha u shaqeeyaan ama ururadaba ha u shaqeeyaan waxaweyaan dadka laftooda oo oo dee dowladdu ay kala xisaabtami karto wixii qof muwaadin qaban kara inaan dad ajaaniba aanay qaban Eh, ta kale ee meesha ku jirta waxa weeyaan een, eh, shaqaalihii dowladda oo iyada lafteeda dad waaweyne ay joogaan marka iyaga laftooda dee inta xuquuq looga fikiro iyo een, eh, wax ay kaga tegi karaan oo waxa weeyaan dee odayga afartan sano ama konton sano eh, dowladda usoo shaqeynaya in maanta hayn wuxuu kaga tago iyada lafteedii in qorshe laga yeesho oo qofkaasi wuxuu ku tegi lahaana loo yeelo waxa weeyaan dhallinyaradana markaa jaanis la siin karo oo ay een, een, halka ay buuxin karaan marka dadkii waaweynaa loo sameeyo waxa weeyaan qorshe ay kaga howlgabi karaan eh, eh, dowladda dhegeystayaal intaasi waxaa nagaga dhan barnaamijkii dareenka dadweynaha oo idin keminaya magaalada hargeysa oo aanu kaga hadlanay shaqala'aanta ee dhallinyarada somalilan iyadoo maanta hargeysa laga furay shirweyne laba maalmood soconaya oo lagaga hadlayo sida shaqo loogu abuuri karo dhallinyarta oo isugu yimaadeen shaqo doonayaasha iyo loo shaqeeyayaashu waxaan idinla socodsiinaya anigoo barkad maxamuud kaariya
aad iyo aad buu u mahadsan yahay waryahayaga barqad maxamuud kaariye casha bal qodob ama laba ka mid a wararka ayaa kugu darkooda mahadsaned colaad xogayaha guud ee qaramada midoobey banki muun ayaa maanta oo isniin ah ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya dalka yemen in ay ugu yaraan laba toddobaad ee xabadda joojiyaan inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ah, si dadka loo gaarsiiyo gargaarka bani'aadminimo ee ay u baahan yihiin banki muun ayaa sheegay in bisha ramadaan oo bilaabanaysa dabayaaqada toddobaadkan ay tahay bil nabadeed oo la isu naxariisto maserban ayaa ka hadlayay magaalada jenefa halkaas oo ergeygiisa gaarka ah ee dalka yemen lagu waday in uu kulamo gooni-gooni ah uu kula yeesho ergo ka kala socota dowladda dibadjoogga ah ee madaxweyne cabdulrabi mansuur haadi iyo fallaagada xuutiyiinta oo gacanta ku haya caasimadda dalkaasi yemen ee sanca sarkaal sare oo ruushan ah oo dhinaca siyaasadda ah ayaa sheegay in xukuumadda moscow ay ciidan geynayso xuduudda galbeed ee dalkeeda haddii dowladda maraykanku ay sii wado qorshaheeda ay hub iyo ciidan xoog badan ku geynayso bariga yurub iyo dalalka la isku yidhaahdo baltiga aad baad umahadsan tahay caasha madaxweynaha dalka suudaan cumar xasan albashiirna waxa uu ku noqday magaalada khartuum kadib markii dhowr maalmood xiisada ay ka haysatay safar uu ku tegay dalka koonfur afrika haatana codkii baxsanaa fanaanka cabdi cali bacalwaan iyo heestii ardo
adunyada ma joogo aynigaaga tiriyo afarta iyo tobanka in yari kuma geerin cardo wuxuu ka aslu badan adduunyada ma joogo aynigaaga tiriyo afarta iyo tobanka in yari kuma dheerin cardo waxaad iga abaartay ogogii wadnaha iyo samabada agtoodiyo ardaaga u dhaaxeeyey ardo waxaad iga abaartay ogogii wadnaha iyo samabada agtoodiyo ardaaga u dhaaxeeyey ardo erigo'an aygagaa dhaqaaqine erigo'an aygagaa dhaqaaqine erigo'an aygagaa dhaqaaqine erigo'an aygagaa dhaqaaqine abaldhigatoo dumarkana caadigu uguure abaldhigatoo dumarkana caadigu uguure
heestaasi ardo iyo codka macaan fanaanka cabdi cali baacalwaan ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii
barnaamijkeenii aan uga hadlaynay wacyigelinta cudurka dabeysha inta ka horeysa waa caashe ibraahim aadan iyo maxamed colaa xasan oo idinle sidaa iyo nabadgelyo
ka ammaan badan ama lagu agdhigayo uur laguma qaadin adi kama dhaqaaqin gacmaa kama adeegin ardo wuxuu ka ammaan badan ama lagu agdhigayo ur laguma qaadin adi kama dhaqaaqin gacmaa kama adeegin
This program has come to you from the Voice of America, Washington.